bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha hirshabeelle oo soo gebagabaysay shan boqol afartan iyo afar mitir oo caratuur ah iyo dhagax shub wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ka daafurtay mashruuc bulsho loogu talagalay isku xirka dowladda iyo shacabka taageerayaal doonayay inay soo dhoweeyaan wiil uu dhalay allah u naxariistay brofesor maxamed cusmaan jawaari oo loo diiday inay gudaha u galaan garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo maamulka degmada gaalkacyo oo bilaabay ololo lagu burburinaya dhismooyinka sharci darada ah warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan maxkamadeynta netanyahu oo markii saddexaad baaqatay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo o jawhar idin hayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa habeenimo isliin ah talaadana soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha afraad laba kun lix iyo labaatan wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa soo gebagabaysay shan boqol iyo afartan iyo afar mitir oo caratuur ah iyo dhagax shub laga hirgeliyey hareeraha webiga shabeelle abukareera ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle ayaa maanta soo gabagabeysay mashruuc caratuur iyo dhagax shub ah oo gaaraya shan boqol afartan iyo afar mitir kaasi oo laga hirgeliyey tuulooyinka gumbe iyo kaliluuban oo hoostaga deegaanka baarey mashruucani ayaa waxaa si rasmi a ugu wareejiyey bulshada deegaanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim dakhare si ay u ilaashadaan ugana faa'iideystaan munaasabadda wareejinta waxaa wasiirka ku weheliyey iskuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka shabeellaha dhexe mudane cabdiraxmaan faracade iyo qaar ka mid ah howlwadada wasaaradda mashruucani ayaa ka mid ah dadaalada dowladda hirshabeelle ay ku xoojinayso jiinka webiga shabeelle si looga hortago khatarta fatahaadaha soo noqnoqda gudoomiyaha tuulada gumbe iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa uga mahadceliyey wasaaradda beeraha doorka ay ka qaadanayso ka hortaga fatahaadaha iyo horumarinta beeraha
maanta waxaan joognahay tuulada gumbe meeha laga caro saari waxaana biriga noo joogo aan ku soo dhaweynaynahay wasaaradda beeraha iyo odayaasha tuulada iyo hooyooyinka tuulada maamada aadoo aadan oo faraxsannahay haddaan gumba nahay meehan caratuurka laga qabtay waana dhibtay dhowr joora ay biyi halis ku ahayd kama bixin laakiin waxaa ugu dambaysa xilligii talyaaniga haddana waxaan rajaynaynay waxqabadka noola qabtay waa aga mahad celinaynaay waxaana jecelnahay inaan ka waardiyeysano sida wasaaradda noo sheegtay wiligana wasiirka noo joogo qofkii hal dhagax ka qaado usoo biyaha deeyay la mid tahay waxaan ku dadaalaynay sida xilkanoo lagu wareeji annagana inuu dhuujino haddiinahay odayaashii tuulada anigoo ah gadoomiya ku-xigeenka cabdulaahi maamo buube
keliyaha noo faceyse ayshey noo samayse aada u faraxsanahay faaw teeda kale faaw waxaan rabaa keliyaha kale inay noo sii samayso maasha allah oo aad noogu sii caabiso hadda caabnaanteed aadaan u arkay maadaama oo saas wax walba inay noo samaysaan jeclahay boqol kiiba boqol faaw aada umahadsan tahay m anin magaceyga waa nasr cumar maxamed wasaaradda beerahani aad ayay u mahadsan yihiin ikani kolley hadda maanta hoosheeda xil wareejinteeda aan u joogno waxyaalaha meesha laga qabtay wax muuqda waayo wax qarsoomaayo ma aha meeshaan dhib badanaa lagu qabi jiri beeraha badanaa waa naafiyi jirti wixii meesha hadda laga qabtay wax muuqda waayo marka waa ku mahadsan tahay hay-adda faa iyo qolada la shaqaynaysa iyo wasaaradda beeraha waa ku mahadsan yihiin waxqabadka meesha laga qabti anagana waxaan u diyaarsannahay waxqabka meesha laga qabti inaan ilaashano culeyska meesha ka imaanaayo ama dadka wax ku dheelaayo oon isla duuwanno wax dheefkii ama wixii meesha la geliyey maanta anagaana lagu wareejiyey annagana waa aagagadowni waana ku maasiyiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasaaradda beeraha waa oo mahad celinay meeshaan beriga shaqooyinka laga qabtay maalmahan oon ka shaqaynayni faaw aad iyo aad ayaan uga mahad celini anigoo ah injineere axmed cabdulaahi cabdiraxmaan injineere khaalid injineere aamiin shaqooyinkaas isla wada qabanay qolada fawne aad iyo aad ayaan uga mahad celini shaqooyinka beriganoo lagu wareejino hayno waa agagadoognii haddana waxaan jecelnahay wixii nalagu wareeji inaan ilaashano wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle mudane maxamed bashiir khaasim dakhare ayaa sidoo kale kula dardaarmay isna bulshada inay ilaashadaan mashaariicda laga hirgeliyey halkan islamarkaana ay ka faa'iidaystaan baratooyinka iyo dhismaha lagu sameeyey jiinka webiga si loo kordhiyo wax soo saarka beeraha
maanta waxaan ku sugannahay tuulada gumbe runtii aadaan ugu faraxsannahay shaqada meeshaan laga qabtay ee aan maanta wareejinayno runtii waxaan u mahad celinaa ciddii dhaqaalahan ku bixisay ee dowladda ingiriiska waxaa kaloon u mahad celinaa faw injineerada ka socda oo arrintaani suurageliyey inay sidaan quruxda badan leh hawshaan u qabsanto kambaniga maax sidoo kale ee fuliyaha hawshaan ahaa asina waa u mahad celinaynaa waxaan rabaa shacabka tuulada gumbe iyo dhammaan shacabka hirshabeelle ee shaqooyinkan oo kale loo qabtay waxaan kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan hawshaan la qabtay dhagxaantan meesha la geliyey hawsha badanoo la geliyey inay waardiyeystaan sidoo guddoomiye ku-xeenku sheegay ciddii dhagax ka bixisa waxay la micno tahay iyadoo biyodaysa waxaan leenahay marka guddi kasta oo tuulo wixii lagu qabtay waa lagula xisaabtamaa adiguna dadka kula xisaabtan hawshaan la qabtay kililuubaan iyo iyo gumbe shan boqol afartan afar mitir ayaa laga qabtay sidoo kale baratooyo ayaa iyadana wax laga qabtay oo laba baratooyo waa arrin aada u fiican waxaan leenahay ilaalsada wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ka daafartay mashruuc bulsho loogu talagalay isku xirka dowladda iyo bulshada maxamed maxmuud ayaa muqdisho ka soo diray xaflad ballaaran oo lagu daafuray mashruuc loogu magacdaray bulsho oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya kuwa ka socday dowlad goboleedyada dalka xubno ka mid ah beesha caalamka iyo marti sharaf lagu casuumay cabdiraxmaan axmed faarax oo ah isku duwaha mashruuca bulsho ayaa waxa uu u sharaxay madaxdii ka qayb gashay munaasabadda heerarkii uu soo maray mashruucan oo loogu talagalay in lagu daadajiyo dowladnimada waxaa loogu talagalay saddex sano iyo barka u horeysa inuu shaqeeyo haddii lahay idmo waxaa ku xigta marka shan iyo soddonka milyan waxaa la socota shan milyan oo la rabo bulshadu inay ka timaado bulshadu ku darsato si ay u noqoto markaa afartan milyan sanadka waxaa laga fulin doonaa dhammaan dowlad goboleedyada wuxuuna xoogga saarayaa meelaha fogfog oo aan mashaariicda dowladeed iyo kuwa hay-adda ka faa'iidaysan qaar ka mida wasiiradii ka qayb galay munaasabadan ayaa sheegay mashruucan inuu yahay mid weyn oo dadka soomaaliyeed lagu gaarsiin doono dowladnimada isla markaana lagu daadejin doono awoodda kani markaa wuxuu u gudbay heerkii saddexaad ee dowladeed oo ah heerkii maxaan ku dhahdaa dowladaha hoose iyo bulshadii ku xidhnayd adeegaas ama ay u adeegaya heerkaa dowladeed in iyagana la siiyo kaalmad ay u baahnaayeen hadday tahay in tamartooda kor loo qaado ama awoodooda iyo waxqabadkooda cabacitygooda kor loo qaado hadday tahay hagaajinta adeegyada ay bixiyaan iyo tayadooda in kor loo qaado qorshayntooda siyaasadooda diyaarinta miisaaniyadooda isla xisaabtankooda daahfurnaantooda in wakti iyo shaqo la geliyo in sidoo kale bulshada iyo dowladdii la isku xidho wuxuu ka hadlaya hadda coordinatorku social contract in in la xoojiyo heshiiska bulsho dastuurku waa heshiis bulsho baynu nidhi in badan baa laga hadlay maadaama weliba aynu ku jirnay xilli dastuurka la dhammaystirayey dadka dhagahooda aad bay ugu badnayd heshiis bulsho heshiiskaa bulsho inuu adkaado oo dowladdii iyo dadkii isgaadhaan ayuu mashruucani hirgelintiisu lafdhabar u yahay waxaan ragnaa runtii dowrdhiski soomaaliya maalinba heer buu soo marhayaa laakiin mashruuca bulsho maanta waxaa ka muuqata inuu runtii uu yahay mid aas-aas u ah waxqabsiga bulshada iyo dhinaca kale contributionkii heerarka kala duwan ee dowladda federaalka iyo steedyada iyo ilaa dowladaha hoose oo wada shaqayn ay ka wada dhexayso runtii aada iyo aad baa runtii aan ugu faraxsanahay munaasabadan oo aan isleeyahay munaasabad dadka soomaaliyeed qaali u ah weeye wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya mudane cali xoosh oo wasaaradiisu ay soo diyaarisay mashruucan bulsho ayaa sheegay mashruucu inuu yahay mid guulaysan doono islamarkaana wax u tari doono bulshada soomaaliyeed ee joogto gobol degmo iyo tuulo si ay u gaarto dowladnimada mashruucan wuxuu wax weyn ka tari doonaa dowlad dhiska dalka waa mashruuc ka yimid waa mashruuc yimid xilli adag oo dadka iyo dowladda soomaaliyaba ay u baahnaayeen mashruuc daadegsan ilaa xadkan maadaama aan maanta daafurayno mashruucan dowladaha hoose ee bulshada iyo dowladaha heerarkeeda kala duwan ay fulin doonaan waxaan ballan qaadaynaa inaan muujinno daahfurnaan maaliyadeed iyo dabacsanaan shaqo sidoo kale in hay-adaha dowladda ee mashruucan bahwadaagta ku ah ay si dhow u wada shaqayn doonaan wasiirka maaliyadda ee federaalka iyo wasiirada arrimaha gubaha gudaha ee dowlad goboleedyada waxaan rabnaa in dhammaan mashaariicda ka shaqeeya dowladaha hoose ay dhammaystirmaan noqdaanna kuwo iskaabaya wasaaradda ayaa hubin doonta isku dubaridka dhammaan howlaha mashaariicda si looga baaq taageerayaal doonayay inay soo dhoweeyaan wiil uu dhalay allah u naxariistay brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa loo diiday inay gudaha u galaan garoonka diyaaradaha baydhabo aadan socdaal ayaa baydhabo ka soo diray taageerayaal araysan ayaa xaq geliyey isku socodka gaadiidka gala garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo markii is-hor istaag lagu sameeyey in ay gudaha u galaan iyagoona banaanbaxa ka dhigay iridda laga galo madaxtooyada ilaa iyo garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo kadib waxaa goobta ugu yimid musharax madaxweyne urur siyaasadeedka karaama mudane cabdicasiis maxamed sheekh cusmaan jawaari oo halkaasi kula hadlay taageerayaashiisa taageerayaasha loo diiday in ay gudaha u galaan garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo sababo lagu sheegay xaqiijinta amniga ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in la is-hor istaag lagu sameeyo kadib musharax iyo taageerayaashiisa ayaa isku wareystay hoyga uu ka degan yahay magaalada baydhabo malaag sheekh mustaf oo ka mid ah mas-uuliyiintii soo dhaweysay ayaa ugu horeyntii la hadlay bulshada wuxuuna sheegay in wax walba oo ku dhacay ay u arkaan oo keliya in dowladnimadu ay xanaqaado eed iyadaan ka mahadsantiin sidii sharafta le isna noo hayteen musharax madaxweyne cabdicasiis maxamed sheekh cusmaan jawaari sharafwiinanigata intuntire ee walaale eh oo hadda geega fadaayn isbedelka ee mayla raisa dowladnimo iyo maamul nadiif eh ee iyo fadaayan insha allahu tacaala ilaahayaan waafijii doono eed iyadaan umahadsantiin walayar hadda dhii oo mayla rais airbortkii malgalkor iyo walaaslasing eri wayleen aragaasan yani asbaabo ama sababo oo amni leen araga ujeedooyin kale iyoonay tawalkal kuduugan nang aragteen wadanku wadankaanu war isla leeyi mal shalle lankasta musharaxeenna waybuaha qaabkii kukooy sidii kukooy isla aragahaynaan haddana insha allahu tacaalaa dowladnimada iyo wanaagga iyo wadajirka iyana deegasa ilaahay idin shay ini garbool isqobsado guud ahaan deegaanadun dadkaha ka jeedaan maylaray digilimirafle e koonfur galbeed inti kukulmung oo maylaray walkuwadan le insha allahu tacaala may maslaxan ee deganaan iyo maylaraysa dowlad wanaag iyo lan ilaahay subxaana wa tacaala ka badbaadi doon sababun ku helo doon waddankun iniyo islaaxiyaan iyo ilaahay rajeeya ka rajeyan subxaana wa tacaala eed iyadan mahadsantiin ugu dambeyntii musharax madaxweyne urur siyaasadeedka karaama mudane cabdicasiis maxamed sheekh cusmaan jawaari oo la hadlay taageerayaashiisa ayaa sheegay in uu baydhabo nabad yimid soo dhoweyntuna uu ka qabo lagana doonayo in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo deganaanshaha deegaanka eedaanka faraxsanasaayin dhawayteen maasha allah erboork lay haatay inta lay haytay isku tabow alxamdulilah alshukru lilah rabbi alcaalamiin sida malaaga ari arintun weylikyaaba inti arin amni ita insha allah dowladdan una lido howaana isdejiyaa walaagii oo la hirhiri oo andhigay oo waddooyinka la hirhiri taasna ay la furay amniga ay laka dadaalay maamulka degmada gaalkacyo ayaa bilaabay burburinta dhismooyinka sharci darada cabdirasaaq maxamed ayaa gaalkacyo ka soo diray
maamulka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka galmudug oo muddooyinkii u dambeeyaba ka howlolaa furista waddooyin xirnaa sidoo kalena waday qorsho dib loogu soo celinaya bilicda magaalada gaalkacyo ayaa bulbuliyey dhismayaal si sharci darra looga dhistay qaar ka mid a wadooyinka magaalada gaalkacyo kuwaasoo caqabad ku noqday isu socodka iyo dhaqaaqyada ganacsi ee bulshada reer gaalkacyo maamulka ayaana muddooyinkii u dambeeyey shacabka farayay inay banneeyaan wadooyinka sidoo kalena aan si sharci darraa loo dhisan karin meelaha bulshada ka dhexeeya agaasimaha waaxda howlaha guud iyo dibuliska dowladda hoose ee degmada gaalkacyo abshir maxamed xasan ayaana ka warbixiyey ololahan lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada sidoo kalena lagu furayo wadooyinka xiran ee ku yaala magaalada gaalkacyo u ah bulshada iyo isku soo socodka gaadiidka runtii runtii si fiican u anfacaysa waxaan ugu baaqayaa bulshada iyo dadka runtii meelaha kuleh dhulalka inay ka qayb qaataan wadafurooyinka waddada xiran runtii waa muhiim waddo waxbaa laga qaadaa waxba lama dhigo waxaan ugu baaqayaa dadka jooga degmada gaalkacyo inay runtii ka qayb qaataan waddooyinka xiran oysan runtii caqabad ku noqonin in waddo la xidho waddo waxbaa laga qaadaa waxba lama dhigo waan u hambalyeynayaa runtii dadkaay runtii ogolaaday in derbiyadooda la dudumiyo halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhare haatanna warka dibadda jerusalem boste ayaa sheegtay in qiyaastii sagaashan daqiiqa ka hor wakhtiga ay bilaaban lahayd maxkamadeynta ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu si kadis ah loo baajiyey iyada uu codsaday qarankiisa netanyahu waxaa loo qorsheeyey in uu maanta markhaati furo dhegeysiga maxkamadeed ee ciqaabeed kadib dib u dhac dhowr toddobaad ah tani waa markii saddexaad ee dhegeysiga maxkamadda dib loogu dhigayo sababo la xiriira colaadda israa'il ee gaza iyo dagaalka ay kula jirto xisbullah weli si rasmi ah looma oga shaacinta sababta keentay dib u dhaca dhegeysiga maxkamadda ee maanta ra-iisul wasaaraha israa'il ayaa hore ugu codsaday madaxweynaha israa'il cafis la xiriira arrinkani warkii habeenimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jowhar waanag inta